bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ha ka dhawaada warkaha hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkahanan ku door kulan dhegeystayaal weli ku mid ahaa ra-iisul wasaare roble oo kulamo ku wada magaalada nairobi qarax kudhihi duleedka kismaayo iyo khasaaro ku dhaladay jemes swam oo sheegay inuu isku welwelsiiyo ammaanka doorashada soomaaliya musharax daahir geele oo ku hadlaya xildhibaanada aqalka sare ee lagu dooraday dhuusmareeba madaxweynaha galmudug oo ku hadlaya xildhibaanada la dooraday deni oo la kulmay xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka soomaaliya maraykanka oo talaalka covid hadeersidii soomaaliya iyo dowladda afghanistan oo daalibaan ambandhigtii awood qaybsi rafaele dhegeystayaal weliba waa heraabnimo jamaace taariikhdu weliba ka beeganta tumis sideeda bilisiyeedaad agosto sanadka lamada kun iyo labaatii kowda intaasay weli hayna qodobada warkaana hiraabtaanku door kulan dhegeystayaal ha ka dhawaada warkii hiraabnimo faahfaahsan rafaele dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba uuse kulan la qaadayay ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke kaasayt oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya lamaada mas-uul weliba isku xog wareysana dalkii weliba doorashooyinka dhacdooyinka dalka hore inkadhi iyo weliba siringuduba kora caqabadaha haysata doorashooyinka soomaaliya ra-iisul wasaare roble weliba cumar cabdirashiid uon ku warbiyey dadaalada xukuumadda kabiyada hirgelinta arrimaha doorashooyinka oo haddi ku darara dalka waana la dowraday qaar ku mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka tumii koowaad ee dalka shalay ra-iisul wasaare roble weliba uu isla kulmay safiirada beela caalamka usoona kula hadlay dhaqaalaha doorashada welibana la filaya in ra-isul wasaaraha uuse kulamo kuwada inti uus markaas ku suganya nairobi ilaa uus markaas ka nagdow magaalada caasimadda ee muqdisho qarax ku dhihi duleedka kismaayo iyo khasaaro ku dhaladay qaraxan oo haaya miinada nooca dhowlkuliku duugo oo ciidamo ku tirsan haan dowlad goboleedka jubbaland lakala fiirsaday duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weliba ku dhaladay khasaare shal duwan wararka la helaya weliba sheegahana in lama baawur oo nooca dagaalka ah oo kubahay dhiniga magaalada kismaayo ku wajahnay deegaanka beerxaani qarax lala beegsaday habaato mid ku mid ah baawurta qaraxa qobsaday goobjoogyaal welibayoo sheeganaa in qaraxyo ka dhimadeen askar ku tirsan ciidamada jubbaland haanu kalena markaas ka dhaawacmeen hansayty olejey magaalada kismaayo silanka daawey ciidamada qaraxa laku weeraray weliba markaasi furan rasaas fara badan taasayty oo wal khasaare anjeysana welibana saraakiil ku tirsan ciidamada jubbaland oo sheeganaa in howlgalya kusuubiyan jidkan dhexeey magaalada kismaayo iyo deegaanka beerxaani islamarkaana miinooyin ka saaren deegaanada ka yaalaha duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weliba toddobaadii laha dhaafi ku dhiyay falal amni dara welibana dhowaan ku dhiyay weerar jidgal eh oo la ka qaaday kolonyo ku tirsan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya james swam oo warbixin kooban siiyey golaha ammaanka weliba sheegay in horumar lakusuubi siyaasadda soomaaliya tan iyo markii inka dambeeytay oo markaas golahan ku hadala yahaytii maalmo ka hor labaatii toddobadii biliimey xilligaasaytii oo ra-iisul wasaare roble iyo madaxda maamul goboleedyada federaalk iyo iskala saaxiideen heshiiskii hirgelinta doorashada iswam weliba sheegay in ra-iisul wasaare roble usumoji hogaaminimo fayla usuwan markaas kulamada tashi oo joogtay lahay madaxda maamul goboleedyada silin hirgeliya heshiiska doorashada weliba iswan uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in doorashada kuraasta aqalka sare iyo ka bilaawatay maamul goboleedyada iswam weliba intaas kasii daray inkastoo guuri la taabado korlaku deeri haddana la baahanyay in la xoojiyo ammaanka doorashada oo uu sheegay in si gaare markaas inkuwarwarsiiya weliba sheegay in saasoo kale la baahanyay in la xaqiijiyay qoondada kuraasta ee bilaanta dhalinyarada iyo didka dadka la takooro oo markaas lagu qiybgeliyay siyaasadda james swan weliba uusa boorayay in caqabada mustaqbalka kahor koogi karo doorashada lambahanya in la kaxalaysiyo xasilooni iyo wadahadalka dhisan ismaqal waliba sheegay in al-shabaab weli taa halista ammaanka soomaaliya islamarkaana xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya unsom uusa diiwaangeliyay sanadkan labamada kun iyo labaatii kowda todoba boqol iyo sideed qof oo rayid ah oo rabshadaha soomaaliya walka nagadi dadkaaseyta oo sheegay in saddex boqol labaatii kow ku mid ah iyo amuudeen saddex boqol siyeetii todoba kalena markaas la dhaawacay iswan weliba saasoo kale sheegay in tacdiyo kudhin oo bilaanti markaasi kororeen islamarkaana xaaladda bini aadinimo oo meelxuun marahayda weliba hadashay ha ka gabagabeeyay james swan in qaramada midoobey diyaaran eta sii wadoogka taageerada uusan fidayo soomaaliya gaar ahaan howlaha doorashada se us-ari wadanka oo xooga unsaarow dhinaga nabadgelyada iyo weliba ahdaaftiisa horumarineeda musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle weliba uu saambali indilay xubnaha sanatarada ee shalay laha kadoorday deegaanada maamulka galmudug musharax daahir weliba aan ka baaqayay in sanatarada markaas insuruman danta guud dalka iyo weliba tan dowlad goboleeda dalka qoraal hasaari weliba aan qornayo sisatan weliba hambali indiray xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee laha kadoorday galmudug haanaseyti oo shal eh kow cabdi axmed dhuxulow yuusuf geelle ugaas saciid siyaad shirwac cabdixakiim macalin axmed samsam daahir maxamuud duniyo maxamed cali weliba rajeeyay in markaas iskaalado doontaan meelmarinta danta guud ee qarankii weliba tangaarka ee dowlad goboleedka galmudug waa qoraal usasaari musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle oo hambali indalaayo xubnaha sanatarada ee laakadoorda deegaanada maamulka galmudug dhinaga kalena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waliba uusan hambali liti xubnood ee golaha baarlamaanka galmudug ondoordeng inuu ka mid nagadan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo galmudug ka matalaan sanadkan saas oo kale qoorqoor weliba markaasiti mahadnagay guddoonkii weliba golaha baarlamaanka galmudug iyo gudyada doorashada heerarka shaldubung sida habsamadi leh markaas ingudadeen doorashada na kadhiiday galmudug saasoo kale xildhibaanada la doorday laku doorday magaalada luusmareeb welibaan hambaleyna qaar ku mid eh xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni weliba qasriga madaxtooyada ka qaabilaya xubno ku mid eh guddiga doorashooyinka heer federaal oo hogaamiyo muuse geele farole islamarkaana puntland ansaaday doorashadii aqalka sare oo markaasiyo gobro ku hayeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal welibaan ka mahadnagay madaxweynaha puntland si doorashadan qobodeen weliba tumi kowta kursi ee puntland kala haytay aqalka sare kulanku weliba ku qeybgalay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka kulanku weliba ku qeybgalay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada puntland mudane cabdicasiis cabdulaahi cismaan guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha wakiilada puntland ismaaciil maxamed warsame mareykanka oo talaalka covid toban sagaal hadeersiiyey soomaaliya magaalada muqdisho weliba la hadeersiiyey talaalka covid toban sagaal talaalkaas oo weliba soomaaliya ka deeqday dowladda mareykanka ujeedisna weliba taa in talaalka soomaaliya laka saaciday ka hortaga caabuqa covid toban sagaal koogaku qeybtan koowaad ee talaalka johnson iyo covid toban sagaal weliba katoosay iyo oo laku guda jara waqti xasaasi oo markaas caabuqa covid toban sagaal anagadii mar saddexaad sida kale markaas la xoojiyi karaa faafitaanka caabuqan waa in markaas la talaala dadweynaha wasaaradda caafimaadka weliba mahadnagtay dowladda mareykanka deeqdan welibana markaasaytii lanka baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed inyo qaadan talaalka covid toban sagaal johnson ee covid toban sagaal meel dhegeystayaal warka hiraabnusiinku kuwaya weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dowladda afghanistan oo daalibaan hanbandhigtay awood qeybsi dowladda afghanistan weliba isuubaday codsigan si daalibaan un roojida colaada ku dararta dalkaas ilo ku tirsan dowladda afghanistan waliba sheegana waliba aan sheeganaa telefishinka al-jaziira hidahaas oo markaas warbaahinada maxaliga dalkaaseti iyo baahiyeen cabdalla cabdallah oo ay guddoomiyaha golaha sare ee dibashisiinta qaranka weliba caasimada dalka qatar oo dooxa kulankul weelada saraakiilku shal darartay mareykanka russiya iyo dalalka dariskale ee afghanistan weliba kale oo uuse qorashaha nabadda afghanistan la wadaagay dowladda qatar oo shirka martigeliyaasi iyo markaas lasii wadaagtay ergiga daalibaan ka matalow shirkaas codsiga dowladda afghanistan iyo daalibaan oo wadqeybsiga talaalka dalkaaseti yakoy gureed markii maleeshiyada daalibaan iyo markaas gacanta ka dhikeen caasimada goboleedka tobanaad ee ee qasni oo boqoliyo konton kilomitr dhiniga koonfurta ku beegan caasimada dalkaas ee kaabul warkii dhegeystayaal isiinku dhuunsaasan idaacadda raadiyo habaydhabo oo siina darasyahay anoo ee maxamed abdiraxmaan ibraahim jirow farsameynaa saaxiibkay xasan aadan khayre xasan jookar intaninka dhowninka mahadsintiin dhuunsowka wararkii barnaamijyada ku bow idaacadda raadiyo habaydhabo